علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ثبوت khyaar المجلس للمتبايعين أdاkنi baaب بياn ثبوت khyaar المجلس مجliسka khiyaarkii ama doorashadii sugنaaشhaha uu sugnaanaya للمتabاaيعayni labadii wax kala iibsanayay bal baabkiisii weeye oo maعnaa labadii شhakصiya wax kala iibsanayay inta ay joogaan halkii ay wax ku kala iibsadeen beeci weli inaanu laazim ahayne ay fasiki karaan oo ay weli khiyaar leeyihin ay beeci ku kala tagaan ee ku fasakhaanba taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cmara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi albayicaani labadii wax kala iibsanayay waa albaayic wاlmushtari oo taqliib baa ku sugan oo kii baayic ahaabaa dee labadii lafdi marka mel keliya la tasniyeynayeyba mid ahaan lafdigiisii lagu tasniyeeyo waa baayicin ama ruuxan mushtarigiina sidiisa naftiisa dee waxbuu iibinayaa oo samantii iyo waxaan isaga xaggiisii aa nin iibinayo weeyaan oo kii mushtarigaana baayic waa la odhanayaa haddaba lafdiga bayicna baayic unbay laba mid tahay kollay luqadana way jiraan kelimaad labada macnoba ama labada wasanba iyagoo isku macnaa ku yimaada sa daa'iq iyo dayiq oo kale iyo saa-in iyo sayin oo kale iyo oo sayin iyo saain ama daa'iq iyo dayiq waa isla mid keliya uun halkana waa taasoo alba albaa'ic iyo albayic waxaana saxiixayn albayicaanna way dhacday almutabaayicaanna way dhacday laakiin may dhicin iyaga albaayicaani may dhicin walow macnihii dee ama lafdigii badnaa uu yahay bal laakiin taasba weeye xafna xajar baa markuu meelahan sheegayo oo bayic iyo baay taas uu kaba hadlayo ayaa wuxuu raaciyaa dee matalan markuu daa'iq iyo sa dayiq iyo saa-in iyo sayin sheegay ayuu leeyahay halkan la mid maaha baa-in iyo bayin oo kale baa-in iyo bayin iyo qaa'im iyo qayim oo kaleo iyaga macnuu waa kala duwan yahay marka ujeeddadu waxa weeyaan markaan luqada eegno dee kollayna waa shay faa'iido inoo ah kelimaad baa jira labadan wasane aan soo sheegnay kuba yimaada oo faacil iyo facil markaa dee kaa baa-in iyo bayin oo kale ku wada yimi waxaan ujeedaa daa'iq iyo dayiq oo kaleya oo isla macno una baa'ic iyo bayicna waa taas oo kale kelimaad dee taasun kuyoo yimaada waa faycilkaa uu yahay sida dayib iyo meyit iyo kuwaas oo kale oo iyagu marna kumay iman wejkan kale ee faacil oo imika meyidka oo kale dee mait may iman luqadii mait oo kale dayib oo kale daa'ib may iman oo iyagu wasankanun bay kuba yimaadeen marka laakiin kuwa labadaa ku yimi sida kan aan haynaa waa isla macne arrin baa jirto taa xaafid meesha ishaaray ah iyaanu bastininba oo ah laakiin albaa-in iyo bayin oo kale dee waxaad moodaa inay tan yihiin oo laakiin laba macno iyadu taasi kale leeyihiinoo haddii ay tahay baana yabiin oo bimacnaa bacudo ah iyada taasi waa baa-in baa la odhanayaa ismigii faacil buu noqon haddii baana oo bimacnaa daharo ay tahayna dahara iyada bayin waa tan imanaysa marka laba macnay marka albayinna waa kii daahirkaa ee muuqday albaa-inna waa wixii dee amase dalaaqa baa-inka oo kale iyo aan idhaahno waa wixii soocmay ama fogaaday ama durkay oo laba macnay kale yihin lafti kalena uu raaciya alqaa'im iyo alqayim oo wuxuu leeyahay iyaguna laba macnay macnaha kala duwan oo imika tan la baab maaha baayic iyo bayic la baab maaha manaa haddii aan idhaahno imika qaama bilmri oo kale oo kale alqaa'im bilmri waa tan aan odhanayno ismigii faacil alqaa'im buu ku odhanaya ayuu ku imanaya laakiin marka ay tahay sida imika waxa weeyaan qaama cala alyatiim iyo bal matalan marka taa leenahay iyo waa tan alqayim baa la odhanaya alqaa'im lama odhanaya alqayim cala alyatiim waa kii kafaalad iyo waxyaalahaas oo kale qayim bay kuba yimaadeen qaa'imna qaama binafsihi iyo balta matalan waxyaalahaas ama qaama bilamri iyo alqaa'im baabay uba timiyo laba macno iyaduna ay kala leeyihiin waa luqada carbeed iyo dee waasacnimadeeda iyo kolkol furuuqda kelimaad islaba mida uba dhaxaynaysa haddaba waa labadii wax kala iibsanayay kullu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda kaba midi bilkhiyaari khiyaar buu ku dheehan yahay ama uu leeyahay inuu iibkii dee saa ku daayo oo ay saas dee iibkii u guntamo iyo inuu iibkii fasakhay maka halkan waa faskhi uu iska fasakhuu kaba noqdo calaa saaxibihi saaxibkiisan kale korkii maa lam yatafaraqa inta aanay kala tegin waa intay meel wada joogaan aynay kala tegin mid kastaaba khiyaar buu leeyahay calaa saaxibih oo wuxuu awood u leeyahay waa shareecada iyo masaalixda dad kastay u ilaalinayso inta ay meeshii wada joogaan weli waqti uu ruuxu wixii kaba fiirsado rogrogo ayuu leeyaho haddii ay laba noqon weydo uu kaba murugoodo ama wixii ay la noqon weydo uu ka noqon karo waa inta ay meeshii wada joogaanoo waa waqti la siiyey dadkii wax kala iibsanayay inta ay meesha wada joogaan bal ruuxii ra'yigiisu isbedelayo markuu wixii uu u fiirsado waqti buu haystaa uu ku rogrogi karo bal markaas uu wixii kaga noqon karo sharcanna uga bixi karo fasikhi karo haddii dee aanay kala tegin bal tawn maa lam yatafaraqa ilaa bayca alkhiyaari bayca bayca alkhiyaar mooye ilaa bayca alkhiyaari duruqdii adigu bal laftii aada u tafsiil leh oo riwaayada layt can naafic baa inoo dambaysa tan aan haynaana maalik can naafic weeye majmuuco kaloo iyaguna aanu dee lafdigoodii soo naqline laakiin naafic kaba warinaya dee yaa qolooyinkii naafic kaba warinayay taas waa cubaydullaahi oo kale iyo daxaaq adigu rag la orana way noo dambaysaayo intaan taa la gaadhine bal waxaan leeyahay lafdigan ilaa beyc alkhiyaari waa istitnaa kolley qolooyinkiina sharax haystaana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay saddex qowl baa ku sugan bal haddaan guud ahaan un kaba suureeyo qowlka hore istitnahan meeshii waxaa ka horreysay maa lam yatafaraqa macnaa in khiyaarkaasi soconayo imtidaad leeyahay oo uu ku joogsanayo tafaruqii ay kala tageen ay abdaan ku kala tageen marka imtidaadkii khiyaarkee uu soconayey ayaa ilaa bayc alkhiyaari uu mustasna ka noqonaya oo macnaa markaa muxuu noqon maa lam yatafaraqa dee albayicaani bilkhiyaari waayo mid kastaaba khiyaarkaasuu leeyahay khiyaarkaasna waa u soconayaa maa lam yatafaraqa inta aanay kala tegin khiyaarkaa way leeyihiin ilaa bayc alkhiyaari macnaa beeca beyc alkhiyaarba ah oo midkood dee uu kii kala dooransiinaya inay beecoodii saa kuba gooyaan oo bal matalan mooyaan oo imtidaadkii baan ka soo reebaynaa macnaa haddii beyc alkhiyaar oo ah dooransiin midkood kii kale uu dooransiiyey inay iibkii saa ku taam yeelaan iibkoodii uu ku filo iyagoon kalaba tegin taas waxay goynaysaa khiyaarkii markii horeba ilaa tafaruqii ay lahaayeen ayay goynaysaa markaa dee beyci wuu laazimaya waa waajibaya marka maxaan ka soo reebaynaa imtidaadkii khiyaarka ee khiyaarku u soconayay ila tafaruq ayay tani istitna ka taho haddii la helo beyc alkhiyaar oo ah noocaa dooransiin midkood kii kale uu dooransiiya imda albeyc iyada iyadoon tafaruqii la gaadhin ayuu go-ayaa in khiyaarkii ama beyc laazimaya bal taasi iyadu waa qowl waana qowlka culimmadu halkan ay raajax yeelaan waayo lafdi dee tafsiilinaya inoo soo socda waana qowlkooda ugu asaxsan marka la eego xagga culima culimada qowlkooda qowlka labaad waa iyadoo aligu bal matala maa lam yata yatafaraqa ilaa beyc alkhiyaari oo waa khiyaarkan isaga kuba xidhan tafaruqii oo ilaa tafaruqii oo ah inuu tafaruq ilaa tafaruqa uu soconayo khiyaarkaa go-aya ila tafaruq baan kaba soo reebaynaayo macnaa khiyaarkaasay leeyihiin maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin ilaa beyc alkhiyaari ilaa beycan shuruuda fiihi alkhiyaaru in la gehelo uun mooye beec kale oo ah khiyaar la shardiyay dee saddex xisho iyo ama wixii ka yaraa waa khiyaar uu soo galay beec uu soo galay khiyaar shardiyo taas iyada hadday noqoto khiyaarka waa sii soconayaa weeye oo khiyaarka markaasoo khiyaarkan ku joogsanaya in matalan tafaruqi ayaa imtidaad kala yeelanayo ilaa intaa bal khiyaarka lagaba shardiyayo bal taasna waa qowl qowl labaadna waa jira qowl saddexaad oo de iyada ay kaba dhigaan kolley intooda badani ma ma sugaan kan oo waxa weeyaan laba yidhaahoba inay khiyaar leeyihiin baaba laga soo reebayaayo albayicaani kulu waaxidu minhuma bilkhiyaari ilaa bayc alkhiyaari waa ilaa baycan dee caqda ama dee alcaaqidaan ama albayicaani calaa annahu laa khiyaara lahuma marka horeba ay ku caqdiyeen oo ay ku heshiiyeen inaanay wax khiyaara lahayn way tacaamulayaan wax khiyaarana inaanay lahayn oo beeci khiyaar buu yeelanayaa beeca marka horeba lagaga heshiiyey inaanu khiyaar lahayn mooye barhkood ay leeyihin mee sharcigii baa sugo taa lagama tegi karo ee waa la goyn karaa uun waa la joojin karaa bal taas waa lafti in xadiidkana marka dambe riwaayaadkiisa kale a inoo sii caddaynayo waan wadaynaaye bal waa xaggan istisnu wuxuyey ama waa imtidaadka khiyaarka waa qowlka hore dee khiyaarkii baa soconaya ilaa dee inay taasi dhacdo un mooyo khiyaarki waa go-aya haddii doorashada ay doorteen imbaal beec meeshii ay dhacdo ama waxa weeyaan khiyaarkii waa dee khiyaarkaasi waa jirayaayo intaa khiyaarulmajlis bay leeyihin inay khiyaar intaa ka badan doortaan mooyaane oo ha kaa khiyaaru shardi ama qowlkan kale iyada waa qowl yar fogo waan iskaba daynaynaa bal riwaayaadka waxay inoo xoogeynayaan baan arki doonaa xdثna زهyر بن حرب ومحمد بن المثنى قال xdثna يحيى وهو القطان وxdثna أبو بكر بن أبي شhيبة قال xdثna محمد بن بشر xا وxdثna بن نمyر قال xdثna أbي كلهم عن عبayd اللhi marka كلهم ta uu leeyahy waa عبد اللhi بن نمyر iyo محمد بن بشر العبدي iyo يحيى القطان سddexdaas ba عن عbayd اللhi عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم xadiidkii lafdigii maalikna waan soo aragnay xa وxadaثnii زhayr بن xرb وعaliي بن xujri qala xadaثna ismaaعiilu xa وxadaثna abuالرabيع وabu kamili qala xadaثna xamaad wahuwa بن زaydi جamيعا عan ayub sanadkan labaad ama kuwa dariiqan kale saddexaad ee uu soo noqday marka hore labada sheekh ee mslim ismaaعiil ayaa u sheeka ismaaciilkuna kollay sida nasaa-i sunantiisiiya ku sugan waa ismaaciil ibnu culaya ama imaamka ismaaciil ibnu ibraahim walow xalayna aan soo aragnay caawna aan arki doono isagoo qolooyinkan cali ibnu xujriya ay ka warinayaan ismaaciil ibnu jacfar taasna uu jiro oo inta badan cabdillahi ibnu dinaar iyo xadiisyadiisii marka jamiicana wuxuu wadaa ismaaciil ibnu ibraahim oo halka hore ah iyo xamaad ibnu zayd baa labadoodan buu leeyahay can ayuuba iyagoo dhan bay ayuub kaba wariyeen ayuubna waa can naaficna marka ayuub wuxuu la siman yahay saddexdii hore maka halkan inoogu horeeyey iyo imaam malik oo ku afar ahaa ayuu la siman yahay can naaficna can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam xa وxadaثna bn الmuثanى wbn abi cumara qala xadaثna cabdاlwahaabi qala samictu yaxya bna saciidi yaxya bnu saciidkii hore qadaan buu ahaaye kani waa alansaari oo waaba dee sanadka muslim lababa udhaxeeya وxadaثna bn raafici qala xadaثna bn abi fudaykin qala aخbarana الضaxaaku kilaahuma kilaahumana anu wuxuda ضaxaak ibn cuثmaan iyo yaxya bnu saciid alansaari waxay la siman yihiin cubaydullaahi iyo ayay laba sinaanayaan ayuub iyo malik iyo qolooyinkaasay la sinaanayaane ضaxaak kilaahumaa labadan dambe oo yaxya ibnu saciid alansaari iyo ضaxaak ibnu cuثmaan can naaficin can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama naxو xadiidi malikin can naaficin muhimku waa xadiidkii naafic ibni cumar uu ka warinayey xadiidkuna waa ka aynu kaba soo baxnay lafdigiisi aan soo aragnay dariiqii malik qolooyinkan kala duwan ee asxaabtii naafic ahaa oo iyagana qolooyin kala duwan oo iyagana asxaabtoodii ah ay kasii kala wariyeen ayaana xadiidkii inoo wariyo laakiin naafic buu xadiidkii isugu yimi xadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بn رمxi qala aخbarana layث can naafici can ibni cmr can rasuuli الlahi slى الlahu عalayه waslama qala anahu qaal lays un baa imaka naafic isna ka warinayo raggii hore inoogu biirayee naafic kaba warinayey ee labadan dariiq midna dee qutayba ayaa ka warinaya layth midna moxamed ibnu rumxiya siiqaday ku kala duwanyaho midna xadahanaa layth buu idhi midna akhbarana laytho isagoo algeriyey baa u ihi akhbaranaana waa isticmaaleen laakiin waa sheekh keliyay wada leeyihin oo malaatan buu u yar kala duway un can ibni cumar can rasuuli llaahi salى اllahu عalayه wasalam anahu qaala wuxuu yihi idaa tabaayaca hadday mucaamaloodaan wax kala iibsadaan alrajulaani labadii nin waa mihaalun labadii dumarkuna waa la mid labadii dumar ahaa fakulu waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka midi bilkhiyaari khiyaar doorasho ayuu leeyaho weli beeci laazim ma aha aan laga noqon karina waa la fasikhi karaa labadoodana mid kastaba way u furantahay inuu ka laabmo beecii maa lam yatafaraqaa intaanay kala tegin oo meeshii ay wax ku kala iibsadeen aanay ku kala tegin wa kaana jamiican waa ta'kiid tii horu bay adkaynaysaa ay ahaadaan kuwo wada jooga oo dee kuwo dhan oo meel wada jooga aw yukhayir axaduhuma alaakhara ama se aanu dooransiin midkood kii kale aanu dooransiin aw yukhayar ima taalo aw yukhayiru baa ii taalee wax lagu rafciyaa maanta ma taalo oo taas ficilku laba weju baaba dee meeshii noqonaysa inaan jasmino maa lam yatafaraqa inoogu cadfanaado waana laqbadii markaas aan ku laqbeeyo waa laba xaalo inay kala tagaan intaanay kala tegin ama se midkood kii kale aanu dooransiin khiyaar bay leeyihin hadday kala tagaanna khiyaarka waa go-ay haddii midkood kii kale uu dooransiiyo oo macnaa yidhaaho dee fasqiga inaynu iibkii goyno aynu saa ku dhammaysano aan doorano sii ku doortaana iyadna iibkii iyagoon kala tegin baa iibkii laazimaya oo markaa yatafaraqa bay ku cadfan tahay arrinka labaadna waa inaan nasbino ficilkii oo aynu nasbino awdan baa nasbinaysa ficlan an mudmara oo awdan dabadeed qarsoon ayaa nasbin dee awdna markay ama macno xataa leedahay ama macno ilaa ay leedahay waxyaalaha ficilka mudaaric waa an mudmara lagu nasbiyaaye nasbiyay kaba mid tahay waa markay labadaa macno mid leedahay ama xataa macnaheed leedahay ama ilaa kolley waxaa udhexeeyaana xataa markay macnaheed leedahay ficilkan ka horeeyaa wax in yar in yar u dhammaanaya yanqadi shayan fi shayan ilaadna way kaba duwan tahay marka halkan haddaan taa nidhaahno manaa xataa kama dhigayne manaa ilaa baan ka dhigaynaaye maxaa laqbadi noqonaysaa fakul waaxidi minhuma bilkhiyaari maa lam yatafaraqa wakana jamiica mid kastoo labadooda ka midi khiyaar buu leeyahy intaanay kala tegin aw yukhayira ilaa an yukhayira inuu dooransiiyo uun mooye axaduhumaa midkood alaakhara ka kale hadduu dooransiyu yidhaaho aan doorano inaan beecisaa ku dhammaysano khalaas iyadana iyagoon kala tegin buu beeci laazimaya mid waajibuu noqonaya aw yukhayir aw yukhayira axaduhumaa ilaa an yukhayira axaduhumaa macnaa taasay leeyihin ilaa tafaruqa ikhti imtidaadkaas khiyaar uu soconayo inay tan kala dhacdo mooye ilaa an yukhayira axaduhuma alaakhara fain khayara hadduu dooransiiyo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale macnaa si u dooransiinayaana waa ikhtar imda albeec buu yihi beec inuu sitaa inoogu fulo dooro sibay kuma doorteen fatabaayaca calaa dalika arrinkaasa inuu iibkii u go-o oo uu laazim uu noqday ku mucaamalooda inay wax ku kala iibsadeen suuradaas faqad wajaba albeecu beeci waa waajibayaayo iyadoon tafaruqii la gaadhin buu beeci mid laazima noqonaya markaa faski midkood u suurto gelayaa ma jirto wixii ka yimaadaa waa iyadoo dee iqaalo ay noqoto macnaa kii kale uu ka aqbalo isagoo raalli ka ah haddii kale laguma qasbi kare ee celintii uu kaba aqbalo uun wain tafaraqa haddii ay kala tagaan bacda an tabaayacaa intii ay kala iibsadeen waxa ay mucaamaloodeen dabadeed walam yatruk waaxidu minhuma albeyca eeg intii ay wada joogeenna midkood beecii kama tegin oo ma fasakhin faqad wajaba albeecu beeci waa waajibo markaa beeci laba xaaluu laazim ku noqonaya iyagoo inta iibki dhacay waa iibku markuu dhaca dabadeed ayay doorteen oo yidhah meye waaban iska wada fadhaynaa iska wada shaahaynayna laakiin beeci waa inoo dhammaaday waa laazim buu noqday markaa beecaasi waa laazim arrinka labaadna waa iyagoo kala taga waa meeshii bal tafaruqana dee se ibnu cumar ba inoogaba dambaysa waa tafaruq bilabdaan iyo bilaqwaal maahae ku kala taga meeshii shareecaduna kolley imika daabit aan u laabano tafaruqii maxaa xaddiisu yahay ee curfigaa loola laabmaya waxay dadku ku tiriyaan labadani inay kala tegeen waxay ku tiriyaan inay labadani kala tegeen ayaa tafaruq noqon de hadday iska wada socdeen muddo ama meel ay iska wada fadhiyaan laakiin hadday halkii ay wada joogeen midkood ka buxu kaba tago ee tafaruq waa jira luqadii baa loo curfigaa loo laabmaya wixii dadku ay tafaruq ku tiriyaan baa tafaruq noqon marka hadday taasi dhacdona beeci waa laazimaya waa labada xaaluu ku laazimaya wain tafaraqa bacda an tabaayaca walam yatruk waaxiduhuma albeeca faqad wajaba albeecu bal xadiidka duruqdiisa waa xadiidkii ibnu cumar un aan israacino si aan masalada un yar suuradeeda dib ugu laabano dee kolley macnona waa inoo cad yahay waana malaa laqbadaaba ku yar celceliyo macnihii oo markaa uma sii baahnin khilaafka culimada inaan yar sheegno un mooyaane bal waxa weeyaan wax kale malaa uma sii baahnin be waxadathani kolley qolooyinkiina sharaxaysa aniga dabcadayda waxaa dhacay wamacna aw yukhayir axaduhuma alaakhar an yaqula lahu ikhtar imdaa albayci markaasa halkaa waxaa raacday bal idinkuna eegta qolooyinkiina sharaxaysto faida wajaba albaycu ay lazima wambara wambarama wambarama macnaa imbiraam hadalka eeg idaadii jawaab ay leedahay meeshii iima taalo faإida wajaba اlbaycu waa tafsiru ay lazima oo uu noqdo wax mubrama faykhayara hadal kale u galay marka waxbaa saqad baa jira waxbaa kaba dhacsan waxa dhacsanna waxa weeye kolleysa dee kutub isaga kaba soo naqlisay kuba sugan halkaa in faidaa dabadeed faida اkhtaara midkood kii kale markuu yidhaaho imda albeyc dooro uu doorto jawaabtii idaaduna waa maxay wajaba albeycu weeye halkan baa ficilkii dee bal matalan idaadan shardiyadii ay gelaysay baa meesha ka dhaco faida اkhtaara nay waxa midkood baa yidhi ikhtar imda albeyc faida اkhtaara markaa kii la yidhi imda albeycba ee hadduu doorto kii kalena laba doorto markaas waxay noqon wajaba albeycu beycii baa laazimaya bal marka halkaasaa dusha ka raacsanaysaan haddaa ini isku midna wey ama hadday idin dhan tahay oo hadalku idin dhan iyo ikhtaara idin taalo dee dhibi ma jirto waa wax idin dhan aniga nusqadayda sidan tahay وxdثnي زhير بن حرب وبن أbي عمر كiلaهma عن سفyان qال زhير xdثna سفyان بن عyynة عن بن jurayجi qاal oo markaa زhayr bay cibaaradii tani tahay cibaaradii iبن أbي cmر uu ka aamusay waxaa dhici karta can سفyاana inay ahayd lafdigaa hore oo kale iyo waxyaale qaala wuxu uhi iبن jurayج أmlا uu yeedhiyey calaya korkayga naafiع naafic baa xadiidkan u yeedhinaya isna waa qoranayay samica cabdالlahi bna cumara anahu dee samica waa naafic inuu maqlay cabdالlahi bna cumar oo mawlihiisii ahaa yaqul xaalu ku qowlayo qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa yihi idaa tabaayaca almutabaayicaani idaa tabaayaca macnaa waa hadday kala iibsadaan oo ama ay ku mucaamaloodaan almutabaayicaani labadii wax kala iibsanaya waataan lahayn albayicaani iyo almutabaayicaani labadaba saxiixayn way dhaceen laakiin albaayicaani halkan may dhicin walow lafdigii badnaa uu yahayba bilbayci beyc ay ku tacaamulaan fakulu waaxidi minhumaa mid kastoo labadooda ka midi bilkhiyaari doorasho iibkan inuu dee saa ku daayiyo inuu iska fasakho ayuu leeyahay uu kuba sugan yahay min beyci beyciisii khiyaar xagga beyciisii buu khiyaar kaga sugan yahay maa lam yatafaraqa intaana kala tegin kol hadday kala tagaan khiyaar ma jirto waa ninkii kaleo hadduu doono la noqon weydo iga celi uu yidhaha ka aqbalo hadduu ku diidana waa leeyahay markaa kale laakiin markan waa xukum sharci oo waa leeyahay inuu iska fasakho waxna waayo beeci weli ma laazimin aw yakuna baycuhuma can khiyaarin aw yakuna imaka maa lam yatafaraqaadii halkii hore waxaan yidhi aw yukhayir dee inaan jazmino iyo inaan nasbino labadaas mid buu inoo noqonaysaao rafca ma jirayso halkan jazma ma jirto dee ficilkii waa kan wowdi aanay dhicin oo haddii uu majzuum yahay yatafaraqa markaa kuma cadfanaa haddii uu majzuum yaho yatafaraqa ku cadfanaan lahaa aw yakun bay ahaan layd oo dee ficilkii ayaa dee waa ficilkan isagu ajwafka ah oo waxa dhacaya dee iltiqaa saakineynka baa wowdiisu ay u dhici lahayd imaka kol haddii arrintu joogto de waa nasbana lakiin aniga nasba itaalo waa macnihan sheegayo aw yakuna ilaa an yakuna baynahuma baycuhuma can khiyaarin inuu noqdo un mooyaane beecoodaasi can khiyaarin waa kaa dee beeca khiyaaro waa doorasho imda-ulbeyc la doorto beeci uu noqdo beec xaggaasa waa taa aynu soo maray oo imtidaadkiiba intii ahaan layd khiyaar ay lahaan lahaayeen ilaa ay ka kala tegayaan ayaa horteedba beeci laazimaya haddii beecoodu noocaa khiyaarka ayay haddaan macnihii labaad kuma fasirno oo beecoodaasi inuu noqdo can khiyaarin waa an khiyaari can khiyaari shardin weeye oo waa saddex cisho iyo wax kaba yar ama dee muddo ay kuba heshiiyeen ay yidhahan waan iska soo hubsanaa waan iska soo eegeynaayo markaasaan iskuma soo noqonna kaamidoo shardiyay iyada khiyaarka uu sii soconaya ama dee muddadii shardigooda faida kaana beycuhuma can khiyaarin labadaa macne lakin waataan idhi macnaha hore ayaa lafdigan laytaynu kaba soo baxnayna inoo fasiraya waana macnaha asaxa bal cibaaradan dambena waa tay na tusayso faida kaana becu maa can khiyaarin beecoodu hadduu yahay kaa khiyaarka doorasho la doorto imdaa albec iyagoo halkii wada jooga faqad wajaba becii waa sugnaaday markaas iyagoon kala teginba zaad ibnu abi cumar fi riwaayati riwaayada zuhayr intaasay ku dhan tahay laakiin ibnu abi cumar oo xadiidka la wadaagsaday oo dee kala wariyey sufyaan ibnu cuyayna riwaayadiisa wuxuu ku siyaadiyey qaala naaficu naafic baa wuxuu yihi fakaana wuxuhaa waa cabdullaahi ibnu cumar idaa baayaca rajula nin hadduu wax ka iibsa ay kala iibsadaanba fa araada uu doono an laa yuqiila wixii baaba cajabgeliyo waxaan inuu haysuu doono inaanu dee u celin hadduu dee ninkii ay laba noqoto qaama waa kici jiray famashaa hunayatan macnaa famashaa waa soconaya hunayatan waa muqtan yasiiran weeye ama meeshii buu ka bixi jiray waa ka tegi jiray adigu ninkii buu ka tegi jiray uma raja uma rajaca ilayhi kusoo noqon jiro dee kol hadday kala tegeen beecii baa laazimo ujeeddadu marka uu dooranayo beecani inuu laazimo malaare shaygana uu jeclaysto isleeyayaanu de bal ninkii haddana dib uga noqoninba waa meeshii buu ka dhaqaaqi jiray ka tegi jiray hunayadna waa muddo yar ayaabu dee waa shay an yasiiran weeye taas oo wax kastoo yar lafdiga hunaya bay kaba cabiraan ama dee kollay bal taase saasuu yeeli jiray waa ibnu cumar oo tani ay fasirayso tafaruqan xadiidkiisa ku soo arooray tafaruqay barhkood yidhaaheen qolooyinkin xadiidka sidiisa u qaadanin waa tafaruq aqwaaleed inaanay ahayne arrinku yaa tafaruqu bilabdaan oo wuxuu arkayay katagaa u ka tegay u kaba dhaqaaqay khalaas beecii inuu laazimay sababtu tafaruqii baa dhacay waana tafaruq badan xadaثna yaحya بن yaحya وyaحya بن أyuba وqtaybaة وبن xujrin qaala yaحya بن yaحya aخbarana وqaala الآakharuuna xadaثna ismaaعiil بن jacفarin waa ti aan lahayn ismaaعiilka marka dhaweyn soo sheegayna xalayna waa inoogu jiray waana kan inoogu jira waana sheekha muslimun sheekada muslim sheekoodii sida ismaaعiil بn ibrahimba sheekada muslim sheekoodii uu ahaa cabdالlahi بن dinar isagoo wax ka waran hore waa usoo aragnaa waana tanun can cabdالlahi bni dinaarin anahu samica bna cumara naafic baa markii hore riwaayaadkii hore o dhan baa ahay eetan waa cabdillahi bni dinaar can ibni cumare wuxuu maqlay ibnu cumar yaquul xaaluu ku qowlayo qaala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam kulu bayicayni waa lafdigii imika marka dhaweyd aan kaba soo hadlaynay laba kastoo wax kala iibsaday laa bayca baynahumaa macnaa beyc laazim beyc dhexdooda ma anin ujeedadu waa beyc laazima oo dee waxa weeyaan marka aan laga laabmi karin dhexdooda ma ahaanin xataa yatafaraqa ila ay kala tagaan oo kol hadday kala tagaan beeci waa laazimay waa beec go-ay laakiin inta ay wada joogaan way kala iibsadeen waana beec wixiina waaba hadday kala qaataan xataa laakiin weli laazim aha waa wax la fasikhi kara weeye macnaa waa la fasikhi karaaye marka horeba waxaanay la yimaadeen beec maaha beec way la yimaadeene beeci laazim weli muu noqon waa beec laga noqon karo ilaa beec alkhiyaari beeca beec alkhiyaar mooye o de aan sooba sharaxnay xadiidkii iyo duruqdiisi way noo dhammaatay xadiidkuna daliil wuxuu u yahay dadkii wax kala iibsanayey inta ay meeshii wada joogaan ee ay haddow iyagoo wax kala iibsaday inay leeyihiin khiyaar doorasho leeyiin macnaha iibkiisaa way ku dayn karaan oo hadday dee saa ku daayaan ila ay ka kala tegayaan waxay doorteen inuu iibkii u taab noqdo waa go-aya laazimaya haddii de iyagu inta ay wada joogaan bal markay dee wixii eegeen ka fikireen ruux ay la noqoto inuu wixii iskaba daayo sharcigaas iyo ka laabmi karaa fasikhi karaa kol haddaanay meeshii ku kala tegin xadiidku taasi ay nooguba sugan waana khiyaarkan ay culimmadu kaba cabiraan khiyaaru lmajlis intii meel la wada joogay doorashadaa dadku ay leeyihiin bayna imdaa'i lbayci wa faskhi oo imika faskigii bay khiyaar u leeyihin dee bayci dariiqiisii baabuu wataa oo waa kaa soconayo dee wuxuu markaa u iilanaya marka dambe ku dambaynaya inuu laazim noqdo haddii aanay fasakhina kolle xadiidku siduu inoo faa'iideynayana jamaahiir alculamaa saxaaba haddii laga soo bilaabiyo intii ka dambeysay iyo culamaa ulamsaar iyaguna jamaahiirteed iyo muxadisiin si guudba qowlkooda weeye ee waana axaadiidan daahirka ah macnahan sariixa ku ah ee kuba cad weeye kolley malaa dee cid kale oo fuqahaa ulamsaar qowlkoodu kan yahay ma jirto cid kasii horeyso qowlkaasa oo aad bay u yar tahay abu xaniif iyo malik baa qowlkooda uu yahay waana madhabkooda si aada ugu mashhuurkaa inaanu khiyaar majlis aanu jirin ee beeci kol haddii iijaabkii iyo qabuulkii uu dhaco iijaabka iyo qabuulkaa inuu laazim ku noqonayo bal waxaa la leeyahay de ibraahim naqaci baa qowlkaa lagaba soo naqliyay cidda kale ee ka horreysay iyaga cid uu ka sugayay taasi ma jirto naaweyne raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay axaadiidan saxiixa halkan inooguma sugan dee qowlkoodii bay radin u tahay wax jawaaba waayo jawaabo badan bay la yimaadeen lakiin xataa ibnu cabdilbari oo dee a'imadii maalikiyadna kaba mid ah imaamka mujtahidkaa wuxuu yidhaahaa isagoo madhabkoodna saa ahaa waxyaalaha aqwaashan ay yidhaaheen ay laba yimaadeen aktargu tashkiim waa buuq iyo waxaa dee taasuuna waa shaqab une macnaa wax xujaa oo cad oo xadiidyadan lagu hor joogsan karaa ama xadiidkan lagu hor joogsan karaa ma jirto waana se nawowi leeyahay oo walaysa lahum canha jawaabun صaxiixu faالsawaabu ihubuutu kama qaala jumhuur wax jawaaba oo صaxiixo halkan walow dee jawaabu ay badan iyo hadaladoodu ay badan tahay labada madhaboodba wax jawaab oo صaxiixo halkan axaadiisan lagaga jawaabi karaa ma jirto naski ay barhkood sheegteen meeshii ma iman karo waa ixtimaal un tafaruq ay ku xambaareen waa tafaruqa qowlka ay ku kala tagaan iijaabkii iyo qabuulkii bay ku kala tegeenna waatan xadiidkaba ay noogu sugantahay tafaruq abdaan inuu arrintu yahay sidee raawigiisa xadiidka warinaya saxaabigaha uu kaba fahmay xadiidkii bal markaa jawaabi meeshii ma jirto laakiin arrinka yar gariibka waxa ah in xadiidku wuxuu inooguma bilaabmay baabku yaحyى بن yaحyى bu i qarأtu عalى maliki عan naafici عan iبni cmar imaam malik waa ninkii warinaya xadiidka isaga xadiidkan wariyey dariiqiisii baaba dariiqii dee meeshii qolooyinkii asalkaba uu kaba dhigtay muslimiintii kalena uu raaciyey ee waana qowlkanoo kumuu qowlin bal taas kolley dee hadalay leeyihin qolooyinka maalikiyadu barhkood iyagoo u arkay inuu mansuuq yahay naskina imaka halkan ma sugnaanayo isagoo tafaruq aqwaaleed kuba xambaaray isagoo u arkay reer madiine camalkoodu inaanu waafaqsaynuna camalka madiine maalikiyada agtooda dee xujuu ku yahay walow aanu ijmaac ummadeed ahayn ee dadkii maali reer madiineba ibnu cumar baa maalikiyadii ahaa naafican warinaya ibnu zu markaa ibnu abi dib iyo amsaashoodba way ku camal faleenoo maaha reer madiinena waxa iskuba raaceen bal laakiin muhimku waxa weeyaan su isaguba yidhi imaam malik hadalkiisii qiimaha badnaa kulu axadin yuukhadu min qowlihi wayurad ilaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam arrinku dee naskii baa cismadii ay tahay xadiidka isagii baa warinayay muwada'iisiibuu kuba sugan yahay haddana qowlkii kumuu tegin waxba waxyaalahaas dee aydugu qorooyinka maalikiyadu halkan yidhaaheen waa kulu axadin yuukhadu min qowlihi o dee waxay tahay un iyaguwa ijtihaadkiisiiba ayuu kuba khilaafay marka ajrigii ijtihaadka ee hadduu yeesho dee kani qowlkii sawaab maayo waaba kanuna bal taas weyn hadda baa jira dee kutubta qaar lasoo naqliyo imaam isagana dee isku wakti ahaayeen ha ka hor dhinto waxoogaa ha kaba horeeyo oo dee labadoodii ooba dee nin kale oo dee isaguna imaam madiinaha waa ibn abi di'bi horeyna usoo maray maxamed ibn cabdiraxmaan ibn almugiira ayaa hadal lagaba soo naqliyay markii arrintan loo sheegay imaam malik walow axmed iyo baa soo naqliye inuu yihi yustataab imaam malik kol inuu xadiidka khilaafay oo kale uu taasi dee hala yidhaaho toobadkeeno haddii uu toobadkeeni waayo ilaa duribat cunuqo cibaaro saasa waa cibaaro aad iyo aad u adag waa kalaam dee kolley dahabi baa wuxuu ku leeyahay tacliiq kitaabkiisa ma laha tarjamada malik ma aha waa tarjamada ibnu abideyn waana kala horeeyaano dee uu ka hor dhintay tarjamada maliki iyadoo dheer oo aada u qiimo badan oo waxyaalo badan iyo dee tacriiqaadkiisi iyo hadalkiisi waa mujaladka sideedaada kitaabka ee qaybihiisa hore ama ibn abi dib waa mujaladka ka ka horeeya kaa deetuu idhaahaa dee hadalkan buu yidhi adigu muhimku hadalkana ibn abi dib culimadii intay ku daciifiyeen hadalkiisa kumay daciifin imaam malikna hadalkaasi waxba umuu dhimin de arrinkuna kolley taas maawa cibaaro buu arkay dee taas aanay laaciq ahayn halkane ee isaga arrintiisa waxaydun inuu ama mansuuq u arkay ama tafaruq taas u arkayoo calaa kulli xaalin buu yidhahd ajrigii ijtihaadka waa leeyahay dee bal matalan taasoo bal waxaan leedaho wuxuu kaba dhigayna umuuraha caynkaasa dadkay kaba dhacayaane le hebel waa qabdameeya dee hala soo qabto hala dilo kale iyo ama taa halas yidhaa oo aqwaasha xaruuriyadu yidhahde okii khawaarijta aqwaashoodii ayay taasi tahay bal waa hadal yar buu leeyahay oo kolkol uu leeyahy malaa inaanay kama sugnayn baa la arkaa ibn abi dibi waana tarjamada ibn abi dibi e bal waa u lami karta ama taase muhimku waxa weeye in cumdadii waa xadiidkii isagoo xataa hadduu riwaayo ahaan kuma khilaafay lama odhanayo siday kolkol yidhaahaan raawigu wixii uu warinaya dee isagaa dadka ugu aqoon badan oo hadduu khilaafo cibradii waxa wey xadiidkii bay cillo ku tahay laguma cilaynaya xadiidkii lama odhanayo ra'yigiisa arrintu ay tahay xadiidkii lama qaadin riwaayadiisa haddii cumdadu ay tahay waa kan ibnu cumar masa ku camal falayna aan arkayno oo tafaruq qowl iyo inaanay ahayn bal xadiidka balta iyada umuurahan ama ilaa bayc alkhiyaar iyo qolooyinkana sharaxaysa bal imaam nawi waxyaalihii uu yihi iyo waa eegan doontaane laakiin guud ahaan baan marka horeba yar yar talkhiisiyey macnaha xadiidka wuxuu yahayna waa taan soo sheegna baabu sidqi fi lbayci walbayaan waa runtii iibka marka wax la iibinayo runtii laga sheegayey ceebtii hadday ceebi kuma sugantahay dadkii aan laga qarinayne loo caddaynaya laga run sheegayay mid kastaaba xaggiisa wixii aaday uu kaba run sheegayey iyo walbayaani caddayntii la caddaynayay haddii meesha wax ay jiraan ceeb si aan kishi looga badbaado ruuxii dadkii muslimiintana ugu naseexeeyo bal taa la caddaynayay taas bu baabkeediiyo wixii kuba yimi xadثna محمد بن المثنى قال xadثna يحيى بن سعيد عن شعبة xا وxadثna عمر بن علي قال xadثna يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي قال xadثna شعبة عن قتاadة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه qال sanadki kolley cid cusubi kuma jirto abulkhaliilkana kitaaburidaac baynu kuba soo maray waa nin magaciisa saalix ibnu abi maryam la odhanaya addabaci waa mawlahoodii waxaanan markaa horena soo sheegnay walow qataada maanta abulkhaliil uu kaba warinayo de haddaan u laabano xaaf ibnu xajar kitaabkiisii taqriib oo kale abulkhaliil saadisuu ka dhigaa qataadana waa raabic macna abulkhaliil taabiciba maaha waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa walow siqaara صaxaaba soo ama siqaara taabiciin la mucaasarooday qataadase waa dabaqa xataa qolooyin baa ka yaryar taabiciintii oo marka maxay noqon riwaayada qataada can abilkhaliil kaba warinaya min baabi riwaayati alakaabir can ilasaakir weeye oo dadkii akaabirta waxay dad kaba yaryar ay kaba warinayeen horena waan usoo aragnay taas abulkhaliil bal waa ninkaasoo salix walow xaafid ibnu xajar taqriib saha ku yidhaahe laakiin fatxulbaari markuu xadiidka qabanayay oo kale wuxuu yidhaha qataadiya sheekhiisu waa taabiciyaan waana laba kalaamoo kala duwan waxa taqriib kuma sugan iyo waxa taasoo dee bal haddii kol in badan way dhacdaa taasoo meelo kala duwan bay dhacaysaa taqriib wixii uu ku yidhi iyo waxa fatxulbaari kuma sugan inay kala dunaadaan waana arrin malaha tarjiix iyo tatabuc iyo muqaarano kale uma baahan bal taqriib oo imaka halkan haddaan ku socono dee bal taas bay noqon min baabi riwaayat alakabir can ilasaakir hadalkaa aan fatxubaarina bal aan idhaaho dee iska dhigno bal markaas taasi waa mid yaxya ibnu saciid iyo cabduraxmaan ibnu mahdina dee kolley waa labadii imaam oo yaxya ibnu saciid alqataan weeye nin kale cabdiraxmaan san oo kale ma waana kolley laba nin oo waktigoodii marka la eego waktigoodii cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo taas oo kale iyo aimadii jarxiga tacdiilka waa raggii dee dabaqadii koobaad baba noqonayay taasba weeye wuxuu leeyahay kitaab yar ama risaalo dahabi lagu magacaabo dikru man yuctamadu qowluhu fi ljarxi watacdiil dikru man yuctamadu qowluhu fi ljarxi watacdiil bal dadkii cumdada ahaa la cuskanayay markay yidhaahaan r hebel waa daciif ama hebel waa hiqa ay yidhaahaan dadkii loo codsanayay jarxi iyo tacdiil qowlkooda kaas buu dee baldabaqaad u yeelaa marka hore kalaamya ha u horeeyeene dee saxaabadii iyo taabiciintii iyo iyadoo hadalkoodu jaanibkaa koobnaa iyada ma bilaabeen markuu soo gaadho shucbo ayuu ka koowaad kaba dhiga oo atbaacu taabi waa dadkii atbaacu taabiciintii ee shucbana waa kuwa barhkood kaba cabira awalu man takalama fii naqdi rijaal macnaa uu badsaday dee waa looga horreeyo rag ka horreeyaba kama hadlayna lakiin waa markii hagaag ay u bilaabantay in dee dadkii la tasniifiyo oo kii ehelka u ahaa siqanimana la caddeeyo siqanimadiisi shucba waa sheekyadoodii oo imakaba xadiidkan isagay kama warinayaan ki koobaad markuu taa ka dhigay dabaqadii koobaad buu ka dhigay dabaqa labaad baa ku xigtay dabaqadii saddexaad bay iyagu noqdeen labadii nin yaxya ibnu saciid iyo cabdiraxmaan ibnu maadi bal dee cilmigu su u camiraayo taasoo weliba dad badanna kaba tegay waa dadkii roonroonaaye hadduu shucba kii koobaad ahaa iyagu lix iyo sagaashan bay galeen raqamkii lix iyo sagaashanaad macnaa intaa waa raggan isu sheeka shan iyo sagaashan oo waa dee wafaadku eegayey ilaa dabaqadii labiyo labaatanaad buu soo gaadhsiiyaa sheekhadiisii waa mizi iyo ibnu taymiye iyo raggii saasaa birzali iyo ibnu sayidinaas iyabaa uguma dambeeya walow kitaab lamida uu leeyahy hoostiisoo kale u socda sakhawi oo la yidhaha almutakalimuuna fi rijaal isagaa ka tiro badanoo dee isaga ilaa xaafid xajariya ayuu soo gaadhaya shaqadiisii buu soo gaadhay almutakalimuuna fi rijaal waana la wada madbuceeya labadoodaba iyadoo laga wada shaqeeyo taas la madbuceeyo waliba risaalo kaloo ibnu subkina ay la socoto dabaqaadkiisa laga soo saaray bal waxaan uga jeedaa marka uu labadooda soo gaadhay waa heerkii joogeen ayaa iyagu ka hadlo deetuu yidhaah de iyaga inoogu filan jalaalo loble cilmi iyo markaasu cubaara idhahaa markaasaa wuxuu idhaha faman jaraxaahu wallahi laa yakaadu yandamilu jarxu waatu kama cabiro ninkay dhaawacaan ay daciifiyaan buu ujeedaa ilaah baa ku dhaartay uma dhowaanayo inuu dhabarkiisaasi bogsado waa dacfigiisaasi kolle da iska waafaqsan yihin dacfigiisaasi waa dacfi sugnaaday buu leeyahy waman wasaqahu fahuwa alxuja ninkay labadoodu isku raacaan waayo way kala yar adadeg yihin yaxya ka adag marka la eego cabdiraxmaan ka mutashadidsan kay isku raacaanna kaasi waa xujo waman ikhtalafa fiihi ujtihida fiihi kay laakiin kana daciifiyo kana uu tawsiiqiyo waa la ijtihaadi bal keebaa raajixa markaasaa wuxuu yidhaha ninka caynkaasina martabadii saxiixu hoos ugaba soo dhacayaayo xasanka martabadiisii ayuu soo dhacaya ninkay labadooda isku khilaafsan yihin marka waana dee cabdiraxmaanna waxaa lagu tiriyaa nin muctadila jaanibkaas isagana mutashadid baa lagu tiriyaa yaxya jaanibkaas markaasuu yidhah ninkay isku khilaafaanna waa lagu ijtihaadaya macnaa qawlka labada k ka raajix noqonaye laakiin martabadii saxiixa kolli ninkaasi u ka dhaadhacayaayo haddii dee tawsiiqa lama qaato xasannimo martabadii u dhaadhacaya cibaaradiisa ahayd ba markaa ninka iyo isaga dhaawacaan ujeedada ay daciifiyaan ma bogsanayo ujeedadu waa dacfigiisaasi waa nin daciifa buu leeya waa hadal laysla meel dhigay isagoo weliba dhaaranayo leeya uma dhowaanayo iyo damiru jarxu oo cibaarada kaba cabiray nabarkiisu bogsado bal haddaba labadaa imaam ayaana sanadka inoogu wada sugan oo xadiidkii maanta inoo wada socda way inta badan waan soo arkayna lakiin sidaana wada socdaan waxaan filayaa inay yarayn been marka xakiim ibnu xisaamna kolle waa saxaabi cabdillahi ibn xaarisna walow halkan sidan saxiixayn ay dhacday marra aan intaa wax dhaafsan laakiin kutub kale ay dhacday ziyaado cabdullah ibn xaris ibni nawfal waa nin rasuulka ilaahay aalkiisii kaba mida reer bani hashima waxaa la yidhaha waktigii rasuulka ilaahay buu dhashay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waktigaas bal waa loo keenay rasuulka ilaah taxniigii waa u sameeyey xagga ru'yo buu leeyahy waa la odhan laakiin riwaayaatkiisu waa dee kibaaru taabiciin un weeye cabdillah ibn xaris ibni nawfal ibn alxaris ibn cabdilmuطalib weeye markaa isaga hadduu ru'yo leeya abihi xaris iyo awowgii nawfalba waa saxaabadii rasuulkay kaba mid yihiin asxaabtii bay kaba mid yihiin ama xaris waa kii cabdilmuطalibba lagu kunyooday oo dee uu ka waaweynaa abu aalib iyo markaas rasuulka ilaah abihi iyo dadka uu kaba weynaa isagoo dee xariskanba waxaa la arkaa inuu kaba weynaa adeeradii buu kaba weynaayey xariskan dambe me nawfal baan ujeedaa nawfal ibn alxarise bal waa nin saasa horaanaynu kitaabka ugu soo aragnay waana rijaalu saxiixayn nin hiqaa weeye qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid ibnu akhi khadiija ayaa xadiidka warinaya labadii wax kala iibsanayey khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa waa xadiidkii hore ibnu cumarba si aynu kusoo aragnay fain sadaqa hadday run sheegaan oo mid kastaaba qeybtiisan dee wixii ahaa xaggiisa kaba imanayay ama samantii ha noqoto ama silcadii haba noqote wixii ceebee kuba sugnaa ama nuqsaanee kuba sugnaa aanay qarin dee ay waxa weeyaan ka warramaan iyo waxay kaba warramayeen ay run kuba sheegaan wabayana ceebtiina ay caddeeyeen iyo mid kasta wixii xaggiisa nuqsaan jirtay burika lahumaa fii baycihimaa iibkooda waa loo barakeeyaa oo iibkooda waa loo barakeeyaa bal eeg camalkii saalixa ilaah ka cabsigii ayaa muxuu arrin waa shaqadii adduunyaabu khayr iyo barako gelinayaa eeg oo loogu barakaynayaa wayinkadaba hadday been sheegaan oo wixii dee ay ku warramayeen bay been kaba sheegeen wakatama ay qariyaan wixii ceebee jirayna ay qariyaan muxiqatu waa la tirtirayaa macsiyadiibaa eeg ayaa adduunyadiina raad ku yeelanaysa risqii adduunyahii raad kuba yeelan muxiqatu waa la tirtiriyo barakatu beycihimaa ziyaadadii iyo barakadii iyo nafcigii uu beycoodaasi lahaa ayaa la baabi'inayaa oo la tirtirayaa kol hadday taa laba yimaadaan bal xadiidka maa lam yatafaraqaadaas horeynu usoo marrayo wixii kaba horeeya intan kalena waxa ay tahay oo dee xadiidka inooguba sugan ruuxii wax iibsanaya ama wax iibinaya mid kastaba xaggiisa wixii jiray inaanu ceebtiisii qarin walaalkii uu naseexeeyo waataan salafkii bacdigood kaba soo naqlinay nin neef iibinayo yihi alfiga ama awska iyo waxa loo dhigayo ayay iska daadisaa oo iska rigtaa inta buu ceeb kaba dhigay isfayey haddii aad qarisood u sheegi weydo waa wax qariyey baad noqonaysaa bal masalan markaa inuu mid kastaaba kii kale u naseexeeyo ceebtii jirtay iyo nuqsaantii jirtay uuba caddeeyo wixii ay kuba warramayeen ay sheegayeenna ay kaba run sheegaan saasaa waxoodii ilaahay uguma barakaynaya haddii kalese dee barakadii ma helayaan haddii laakiin midkood dhaco inuu midkood run buu sheegay waa u naseexeeyey kii kale kii kalea been sheegay wax qariyey de waaba suurtagal in la yidhaha shucmiga kan macsiyadiina waa tan timiye shucmiga kan baa kii kalena gaadhayo wixiiba bilaa bara ku noqon iyo siday dee culimadu ay barhkood raajax yeelaan sida ibnu abi jamre iyo in laba yidhaaho maye shucmigu wuxuu ku koobnaanaya kii xumaanta sameeyey kii kale wixiisiina waa kan isago wixii uu la iman karayo waa la yime shareecadu kama doonaysaye markaa wixiisii barakadii way u yeelanaya waana sidaa ibnu abi jamriya ay doorteen xdثna cمر بن علي qال xdثna cبدالرحمن بن مهدي qال xdثna hmام عن أbي الطyاح يزيد بن حmayd horeynu usoo maray qال wuxuu yihi أbي الطyاح سمعت cبدالله بن الحاrث يحdث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثله qالa مسلم بن الحجاaج waa شheekii kitaabka lahaa arin buu inoo soo kordhinaya xaكيم ku تacaluqsan oo wuxuu hi wulida xaكيم بن حزام xakiim ibnu xizaam wuxuu uu ku dhashay fii jawfi lkacbati kacbada dhexdeeduu kuba dhashay wa caasha mi-atan wa cishriina sana boqol iyo labaatan sanadoodna uu noolaa xakiim ibnu xizaam sidaan soo sheegayo ibnu akhi khadiijata weeye khadiija ina waa khadiija bintu khuwaylid isna waa xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid marka wuxuu leeyahay halkan muslim kacbada dhexdeedu ku dhasho waxay culimadu yidhaahaan iyo hooyadii oo malaa dee dhowba oo dumar kale laba socotaa kacbaday galeen waana rasuulka ilaahiy uu ka weynaayo dee waxaabay yidhahaan waa qabla alfil bihalaaثata cashara caaman bay yidhahaan waa caamulfilkii rasuulka ilaahay dhashay saddexiyo toban sanadood bay dhalashadiisu kaba horeysay saasay yidhaahaaneen ayay galeen oo malaa markii iyagoo gudihii kuba jira ayay fooshi qabatayoo halkaas bay kuba dhashay oo la yidhaahaa isaga uun mooye cid kaloo la garanayo oo kacbada dhexdeeda ku dhalatay ma jirto kolle musaderka xakim waxa dhacday inay cali uu kuba dhashay laakiin dee waa daciif taasi bal waa mid taasi iyada waa mid boqol iyo labaatan sanadoodna uu noolaa kollay saxaabo kalea jirto boqol iyo labaatan gaadho xasan ibnu thaabitba ka ka mid ahaa weliba xasan ibnu thaabit uu kaga kaga duwan yahay isaga iyo aabihii iyo awowgii iyo malaa aabihii awowgii intuba boqol boqol iyo labaatankaasay gaadheen bay yidhaahaan oo waa arrin uu qolooyinkan kaga kala duwan yahay marka raggaa boqol iyo labaatanka ay idhaahaan way gaadheena laba qaybood weyo qayb ahaan lixdan sanadoodna jaahiliyadii bay nooleeyaan bay idhaahaan lixdan sanadoodna fil islaam dee intii islaamku waxa weeyaan aada u muuqday ayay noolaayeen oo kollay xasaan iyo xakiimkan iyo afar iyo kontonkii jirada si alfiyada ciraaqi kuba sugan ayaabay iyagana dhimashadoodu ahayd qayb dhan oo kuwa ay leeyihin lixdanna waxay nooleeyeen jaahiliyo lixdanna fil islaam kollay sanadaas bay dhimashadoodu ahaydeen ثuma xakiim mfrad ban wulid fii jawfi kacbati wama ligayrihi cuhid alfiyada suyuudi waa meelaha uguba dambeeye kitaabka qaybaha uguba dambeeye oo wuxuu leeyahay markuu raggii boqol iyo labaatanka noolaa ama da-doodu ahayd soo tiriyey xasanna uu sheegay isaga iyo aabihii iyo awogiyo inay da-daa noolaayeen oo yidhaha xakiim arrinkaa wuxuu dadka kale kaga duwan yahay ban wulid fii jawfi kacbatin wama ligayrihi cuhid isaga kayrkii oo arrintaa lagu og yahay ama loo og yahay inuu halkaa ku dhashay ma jirto dee xaakim waxaa dhacayna cali inuu halkaa kuba dhashay radia allahu canhuna waxaa leenahay ma sugna iyadu bal tan weeye waa arrintan uu sheekhu inoo sheegay ama xadiidka macnihiisa aan soo ogaan baabu man yukhdacu fi lbuyuuci fi lbayci baabu man yukhdacu bal baabun hada kani baabun weeye man yukhdacu ruuxa la khiyaameeyo fi lbayci iibka dhexdiisa lagu khiyaameeya bal muxuu samaynayaa muxuu yeelayaa bal taa wixii kuba yimi ama taa ujeeddadu waa dadka aan khibro u lahayn waxiibsiga markay suuqa tagaan sicirkii iskama garanayaan qiimihii iskama garanayaan dadkan dee tija waxaa ku jiraane in badan sida dadkeena dhacda shay kun furan uu ku iibinayo marka hore hadduu doono kun iyo shan boqol ama laba kun odhanaya ruuxii markaa mustarsilka ayo waxaan aan aqoon de hadduu markiiba dhigo oo kale waa khiyaamo iyo qarni weyn baa isagii uguba imanaysa waa kii kacba cabiraan almustarsil waa ruuxii wixii la yidhaaho iska aqbalayaayo de waa taas marka taas oo kale bal wixii iyo waa ruux shaksi saas ahaa oo rasuulka ilaahay taa ugaba soo ashkatooday wixii rasuulka ilaahay kula kula taliyey ama uu amray baa inoo soo socde bal kaas buu baabkiisii yahay xadaثna yaحyى بن yaحyى وyaحyى بن أyub وqtaybaة وبن xujri qaala yaحyى بن yaحyى أخbarana وqaala الآkخaruna xadaثna ismاعيل بن jaعfari عan cabdاللahi بn dinaari أnahu samca بna cmara yaqulu cabdالlahi بn dinaar wuxuu maqlay ibn cmaro yaqulu xaalu ku qowlayo dakara rajulu nin baa sheegay oo lirasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi buu u sheegay anahu yukhdacu in la khiyaameeyo fi lbuyuuci macnaa waanu iska garanayn wixii la yidhaaho buu iska rumaysaa iskaga qaataa iibka in lagu khiyaameeyo faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man baayacta ruuxii aada la mubaayacoteed wax doonaysa inaad kaba iibsato faqul waxaad tidhaahaa laa khilaabata warni oo khadiica iyo khiyaama ma jirto hay khiyaamayn weeye waxaan taasna waa isagoo dareensiinaya inaanu sicirkiiyo wixii iskaba garanahayn waktigaasna dadku dad fiican bay ahaayeenoo dee ruuxa saasa ee u arkaya inaanu basar iyo aqoon uba lahayn khibro ascaartii hadalkana yidhi waa u naseexaynayay oo markaa wixii xaqiiqada ah unbuu u sheegayay haddaba laa khilaabata dheh taas bal laa khilaabata dheh fa kaana wuxua ninku idaa baayaca marka uu cid la mubaayacooda ama cid wax ka iibsanayo yaquulu mid yidhaaha laa khiyaabata halkii laa khilaabata beddelkeeda ayuu laa khiyaabata odhanayay sababta waan sheegi doonaa ee dariiqa dambaan gaadhaynaa si baabku inoogu dhammaado insha allah xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu qaala xadaثna sufyaan xa وxadaثna mحamed بn المثنى qaala xadaثna mحamed بn jaعfari qaala xadaثna shucbatu kilaahuma can cabdالlahi bni dinaarin labadooduba waa shucbe iyo iyo sufyaan الthawri labadooduba waxay ka wariyeen cabdالlahi بnu dinaar markii horena ismaaعiil بnu jacfar baa kaba warinaya dariiqii hore bhada اisnaadi waa isnaadkiisi waa de cabdالlahi بnu dinaar can ibni cumar waa taabicigiiba dee صaxaabigun baa kaba dambeeye milahu lafdigii horeynu soo maray mid laba mid ah weeye waa isku lafdi walaysa fi xadiiim xadiiثihima shucbe iyo sufyaan xadiidkooda kuma sugnaa fakana idaa baayaca yaqulu laa khiyaabata intan dambe ee ninku berigii dambe markuu la mucaamaloonaya cid wax ka iibsanaya uu hadalkan uu odhan jiray iyada intaa kumay sugnayne waxay iyaga ku joogsadeenuun intii marfuucayd man baayacta faqul laa khilaabata bal taawen waxa uu adigu ninkan imaka riwaayaadka qayrkood adigu may bal sidaa dee culimada ay sooba naqliyeen ninkani waxa weeye halkana inooguba sugan xabaan ibnu munqid nin la odhanayay kitaabkeenan iyo bukhaari toona riwaayo kuma laha laakiin dadkii tafiirtiisa ahaabaa dhowr nin oo kaba mida aynu soo maray oo marka magacooda la aqriyaya waa magaciisana gelaye dee xabaan xaadana la fadxiyo baa habeenna xabaan iyo xibaan markan soo kala farqinayna aan soo sheegno waasic bnu xabaan iyo yaxya ibnu xabaan iyo moxamed ibn yaxya ibnu xabaan iyo raggaas waa dad aynu kitaabkeena inooguba sugan oo bal matalan ninkan tafiirtiisii ah wuxuu dhalaya waxay siiba dhaleenba magaciisadana xaadana la fadxinayo baadina de waa waa ba-eya xayaan maaha haddaba ninkani waa nin ansaaru ahaa xabaan ibnu munqid ibnu camrin baa la yidhaha aadna u weynaa baa la yidhaahaa bal markaa ninkani khibraan iyo aqoon baanu ulahaynba xagga iibka riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi xataa dadkii isagoo weynaadoo da-a ayuu haddana suuqa tegi jiray oo wax iibsan jiray oo dadkiisii baaba rasuulka ilaahay yidhi bal u diid oo ka manci xajri ku samee oo deetuu yihi rasuulka ilaahu kama adkaysanayo waxaanoo waa dee taas waa iskaba daayeen laakiin tan buu u tilmaamay isaguna markuu gaba soo ashkatooday mar waxaana yidhaahaan markii dambe uu weynaaday ama waqtiyadii rasuulka isagoo laba socday wuxuuna uu xaadiray baa la yidhaha uu joogaybe ayaa xusuubtii qaarkood iyagoo jooga ayaa dhagax mala lagu soo tuuray baa dakray oo adigu nabar weyn gaadhsiiyo kiibaa carabkiisii oo kale isbeddel ku yimaanu xuruufta qaarkood ka lahayd laa khilaabata markaa waxay ahayd ama isagoo xuruuftii qaarkood xataa garashadiisii baaba e tamyiistii kamay teginoo waa ninkan wax iibsanaye laakiin sidii hore may ahayn oo taasi waxbaa isbeddel ku yimi xaggii carabkiisii iyo nooc caqligiisiiya laakiin xaddee tasarufkii loogu diido tamyiiskii uu kaba tago taas muu gaadhin marka tii bay kaba dhalatay arrinkaa kuba yimi tagayurka carabkiisi iyo inuu halkii laamkii uu kari waayo oo halkuu laa khilaabata ka odhan lahaa taasi u jeedee laa khiyaabata yidhaaho bal taaba weyn riwaayadka qaarkoodna sida ibnu isxaaq iyo ay ziyaadiyaan waxaa kuba yimiba inuu yidhi de markaa haddaad saa simayso khiyaar baad leedahay saddex xisho wixii markaa haddii aada ogaato in lagugu dhacay ama lagu khiyaameeyey khiyaarkaasaad leedaho wixii sidaa iskaba celiyo uu khiyaar rasuulka ilaahay siiyey waxaana riwaayaadka qaarkood ku yimid ninkii waa weynaadayba ilaa cusmaan waqtigiisii dadkiina way bateen oo dad aada u badan baa dee madiine yeeba yimi marka isaga wax lagu dee san oo kale waxna haddana ma dayne markay dhici karta qabni kuba yimaado ee wuxuu arkay in laguba dhacay amaanay qiimihii dhabtahayd aan lagagaba iibin ee uu ruuxii u keena loo markhaati furayay in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khiyaarkaasiiyo dee dadkiina way kaba aqbalayeen oo markaasaa wixii lagaba celinayay bal taaba weeye oo horta waa ta aynu soo maro khadeeco iyo taasi waa kishigii man gasha falaysa mina ama man gashana falaysa mina rasuulka ilaahay labadaba labada laftiba uu yihi waa kishi oo ruuxii muslimka ahaa inuu dee ruuxii kale adigu bal cid uu khiyaansado aanu u naseexaynin taasi khuluqiisii ma aha ficil xun bay noqon wax dembiyay noqon waana taa aynu soo aragnay haddaan run la sheegin oo wax la qariyo in iyadana run sheegii maxaa kaba mida waa inuu qiimihii iyo wixii lagaba run sheego haddii tii laga been sheego inay beentii bay noqonaysaa kadabaa bay soo gelaysaa inay barakadii beecaba ay tirtirayso bal markaa taasba weeye laakiin halkan bal masala taalo oo ruuxii imaka ninkan xaalo khaasaba ahdo waa kan rasuulka ilaahay siiyey khiyaarkii bal markan riwaayaadkaa kale weliba aadna uma xoog badna sanadkoodu dacfi baa kuba sugane aan qaadano haddii ruuxii bal mustarsilka ahaa waa ruux aan sicirkii iskaba garanayn aan qiimihiisi aan la socon ee wixii la yidhaha habalka kol iska siistaa wixii la yidhaaha iskaba siistay dadka xeeladaha dadkaasii aan laba socon haddii uu ogaado dee qiimihii dhabtaa inaan lagaga iibin khiyaar ma leeyay iibkii waa laazimay marka hore ijaabkii qabuulkii waana la kala tegaya khiyaar ma yeelanaya kolley aimada qaarkood waxaa qowlkooda raajixa ah madhabka shaaficiya jadiidna waa sida abu xaniifa iyo xaaladan xaalo khaasay kaba dhigeen markaas qamnigii iyo waxyaalaha caynkaasee dee saa uba yimaada inaanu ruuxu khiyaar kuba yeelana bay kaba dhigaan laakiin aymo kalea qowlkoodii waana qowlkii shaaficiye qadiim oo kale haddii qamni dee waadixoo muuqdo uu yahay waatan rasuulka ilaahi ba aynu soo marnay wixii dadkii safarada ahaa haddii lagaba hortoogo dabad lagaga soo iibsado markay magaaladii soo gaadhaan hadday arkeen inaan sicirku si ahayn khiyaar rasuulka ilaahay waa siiyey najigii oo kale waa wixii loo xarimay tasriyadii waa tan ruuxuu ogaaday in meeshan wax loo qariyey neefka lasoo gaaxiyey waa tan khiyaarka la siiyey umuuro kaloo kala duwan baan helaynaayo marka ruuxii haddii uu wuxuu wax yar yahay oo dee inta badan siciradii qabni iyo siira yahay taasi khiyaar meeshii ma jiro laakiin qabni waadixa ninkii haddii laba dhacay oo qiimihii dee qiimo aan jirin lagaga iibiye wixii say qowlkaa qadiimna uu ahaa aimadaa kalena ay qabaan iyadoo de ninkan xaaladiisana walow dee xaalo khaasa ahayd laakiin suurooyinka kale aan eegayno waa inuu khiyaar yeelanayo wixii bal khiyaar uu yeelanayo dee waana khiyaar dhaqso dee laftigaa saddex cisho de inay waa inuu hore uguba degdo ama saddexaa cishayo bal taas weeye laakiin qolooyin kale dee maqbuulku khiyaar ma laha ayay idhahdeen dee bal se dee waa kollay nusuustaa kale iyo umuuraha kale iyabaa inoo xoogeynaya inuu ruuxii haddii qabni meeshii jiro qabni muuqdana yahay waa maha qabni yar hadduu yariyo wax lagama soo qaadayo qabni muuqdo yahay oo roon oo dee ruuxii aanu san ku raali ahayn oonu ku raali noqon ahayn iyada markaa inuu khiyaar yeelanayo waa nasay dee aimo kale qowlkaa shaaficiya qadiimna aha aimo kalena qabaan bal qowlkoodna aad moodo inuu raajixayeen baabunahyi can bayci simaari qabla buduwi salaaxiha bigayri shardi اlqadc waa baab dheere laakiin dhib ma laha waa axaadiid isku keliya macno keliyay wada leeyada haddaan qeyb ka sharaxnay inta kale waan laqbayn doonaa un bal haddii dee aan wadi kari weyno dee dhexda gaadhsiina dhib male lakiin waxbaan ku daraynaa wali waqtigii aan ka bixi jirnay ma gaadhina nahyintii la iskaba nahiyeeyey can bayci simaari midhaha iibitaankooda qabla buduwi salaaxiha wadaageedu intaanu muuqan macnaha waa midhihii intaanay waqtigii dee ay lagu intifaaci lahaa ama la cuni lahaa gaadhin ama waqtiga ay bislaanayeen yani hagaagba markaa wada bislaanin be waqtigii ay bislaanayeen intaanay gaadhin ay curdinka yihiin in la iibiyo nahyintii la iskaba nahyay waana litaxriim waayo taas waan arki doonaa sababaha bal taas buu baabkeedii yahay bigayri shardi alqadci macnaa iyadoon la shardiyin in la gooyo taas in la iibiya aanay banaanayn kollay laftiga madhab ahaan buu ugu qayday ama arrin dee culimada ijmaacoodiina ah ee bal horta axaadiida inooguma sugno bigayri shardi alqadciye intii aan salaaxoodu muuqan wixii lama iibin karaa inoogu sugan ama shardulqadci muxuu gaba jeedaa hadduu ninku midhihii weli may gaadhin ba waqtigii lagu intifaaci lahaa geedkama iibsanaya midhahan buu iibsanayaa waxay ku heshiiyeen imika inuu goosto dee markaa ninkii midho uma jeedo aag midho uma jeedo waxaa laga yaabaa caleen iyo waxyaaliya laab inuu ujeedo imika inuu goosto markaa taa hadday tahay wa waxay leeyihin ay ku tacaamuli karaan laakiin waxaan weli gaadhin waktigii curdina ama waktigii wax lagu intifaaci lahaa oo dhici karta hadhow inuu daato waxani aafa inay ku timaado waxbaba aanay kaba soo bixin ay dhici karto in la iibiyo taasi ma banaana waana ta inoo soo socota xadaثna yaحya بن yaحyى qal qarأت عlى maliki عan naafiعi عan iبni cmr ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslama nahaa waa nahiyey can bayc الsamari midhaha iibitaankooda xataa yabduwa ilaa u ka muuqdo salaaxuha waa hagaageedii waa inay u suubanaysa in la cuni karo taas ama lagu intifaaci karo ilaa ay kaba muuqato kaasi muuqdo nahaa waa nahiyey albaayaca kii wax iibinayey iyo walmutaaca kii la iibsa iibsanayaba labadaba waa loo diiday kan isagu iibinaya inuu iibiye maaha dee wixiiba hadduu bixi waayo dadkii xoolahoodiibuu ayuu baadil kuba cunayaa wuxuu dadka xoolahoodii ku banaystaa ma jirto shay baadil u cunaya kan kalena xoolihiisiibuu dayacayaa kanna xaaraan buu cunsiinayaa marka labadoodiiba waa loo diiday xadaثna بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna cubayd الlahi can naaficin can iبni cmr can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bmثlه وxadaثnي علي بن xجri الsعdiي وزهير بن xرب qال xadaثna إسmاعيل عن أyوب عن ناaفع عن iبن cمر أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay نahاa waa nahiyey can bayc النkli timirta iibitaankeeda mahna geedkii maaha waa midhihii timirta ahaa xatىa yزhuwa ilaa uu midaba yeesho oo ujeedo dee inta hore uu balxigayey adag yahay ama dee uu curdinka yahay waa markaasi waa malaa midab keliu leeya markan uu soo bislaanaya waa jilcaya casaan ama cawlaan iyo waxbaa kusoo kordhaya ujeedadu waa ilaa waqtigii dee lagu intifaacila uu bislaanaya uu gaadhan weeya xataa yasuwa wacani sumbuli waa sabuulkii ama hadhuurkii iyo qamadidii iyo wixii dee arbakidiiyo xataa yabyada ilaa uu caddaadu adkaado weeyaan oo isaguna waya'mana uu ka aamin noqdo alcahata aafo ku timaado inuu daatusta ama uu kuba dhadho ama waxbaba kasoo bixin ilaa uu ka aamin noqonayo marka nahaa rasuulka ilaahay waa nahiyey albaayica walmushtariya kii iibinaya kii iibsanaya labadaba uu kaba nahiyey xadaثnii زuhayr بnu xarbin qaala xadaثna jariilu can yaxya bni saciidin wa ansaari kaladaad naafic uu ka warinaya qadaan ma ahayn can naaficin oo kale hadaad aragta naafic nin ka warinaya waa yaxya bnu saciid alansaari qadaan meesha ma soo gaadhin waktigan عن نافع عن iبن عمر قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لاa تبتاع الثمر midhaha iibsanina حatىa يبduوa ilaa uu ka muuqdo صلاaxhu صلاaxiis waa wanaagiisii hagaagiisii ama wqti dee la cuni karo oo wixii loo qastayay laga helayo ilaa laga gaadhayo oo وتdhب canhu الآafaة aafadi intaa curdikaya waa daadan karaa xumaan karaa taas laakiin markaa uu bislaado dee inta badan aafadii waa ka nabad galay haddaba aafadii uu ka badbaadayo caaha iyo aafa iyo waa laftiyadan imaka kolley xadiidka inooguba iman doonta markii horena alcaha soo aragna waa isla macneen qaala wuxu uhi markaa ibnu cumar baaba fasiraye macnaha yabduwa salaaxu xumratuhu wa sufratuhu waa ama isagoo wixii eeg markuu bislaanayo casaan jiray ama cawlaan jiray midabkiisu isbedelaya ilaa waktigii uu gaadho uu bislaanayo waxba shardi waxyaalahan iyo qeyd maaha waa waktigii lagu intifaacayay la cuni kari lahaa ee uu bislaanayay in la u gudagalo un waxadaثna moxamed ibn الmusanى wbn abi cumara qaala xadaثna cabdulwahaabi can yaxya bihada اisnaadi oo muxuu yihi xataa yabduwa صalaaxu walam yadkur lam yadkur muu sheegin ma bacdo intan ka dambayso oo ah in watadhaba canhu laafa iyo qaala yabduwa صalaaxu intaa muu sheegin ee wuxun buu ku gaabsaday markaa waa cabdulwahaab riwaayadiisa uu yaxye kaba wariyey tii hore jariid baa kaba warinaye xatىa yabduwa صalaaxu xadaثna بن raafici qaal xadaثna بn abi fudaykin qaal aخbarana الضaxaaku can naafici can iبni cmr can الnabiyi slى الlahu عalيyه wasalam bimili xadiiثi cabdilwaab oo kan inoo dambeeyo xataa yabduwa صalaaxuu ku joogay xadaثna سwayd بn سacيidi qaal xadaثna xfs بn maysarةa qaal xadaثna musa بn cqbata can naafici can iبni cmr can الnabiyi slى الlahu عalيyه wasalam bimili xadiiثi maliki wacubayd الlahi malik ibnu anas iyo cubaydullaahi xadiiskoodii mid laba mid ah oo waxa weeyaan malikna waa taas inahaa can bayci thamara xataa yabduwa salaaxu inaha albaayica walmubtaac cubaydullaahina dee kiisa isagu laba mid ah waa labadii baabka inooguma bilaabmeen alfaadu waa inoo mid wuxun baan mari keli umaan yar wada eegi doonaa bal luqa u yar tilmaamaya umuuro fawaaid leh oo nawowi uu taabanaya waan yar ishaari doonaa una xadaثna yaحya بن yaحyى وyaحya بن أyوب وqtaybaة بن xujri qala yaحya بن yaحyى أخbarana وqala الآkخaruna xadaثna ismaaعيl whuwa بن jaعfari عan cabdاللahi بni dinaari anahu samca بna cmara qaala cabdالlahi بn dinaar ina cmar buu maqlo yihi qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيهi waslم laa tabicu ha iibinina ahamara midhaha xataa yabduwa salaaxu ilaa haagiisa iyo salaaxiisa uu muuqdo ha iibinina وxadثnيi سhayr بن حرب qال xadثna cبدالرحمن وina mhdي عن سفyاn وhwr وxadثna بن المثنى qال xadثna محمد بن جعفr qال xadثna شhuعبة kilahma سفyاn iyo شhuعبة عن cabdاللahi بن dinaari xawna waynu soo haynaa caشharkii hore iyo wasan oo kale un ahaa cabdالlahi بن dinaarna xadiidka ka warinaya ismاعيل بن جعفrna kaba horeeyey بhda الاسناaد وزاada في xadيثi شhuعبةa wuxuu ku siyaadiyey faqiila لبni cmara waxaa lagu yihi ma صalaaxuhu صalaaxa samarku muxuu yahay qaala tdhabu cahatu aafadiisu ay tegayso xadana xadaثna yaحya بn yaحya qaal aخbarana abu khaysamata abu khaysama wa suhayr بn mucaawiya عan abi zubayri عan jaabirin xa وxadaثna أحmed بn yunusa qala xadaثna زuhayru qala xadaثna abu zubayri عan jaabirin qaala halkan imaam nawina raximah الlahu taعaalى waa qabanayaaye caadadii kitaabku wuu leeyahay sheekha caadadiisii hore waxay ahayd san oo kale eg abu zubayr baa sanadku isugu yimi jaabirna dee marka abu zubayr buu isugu yimi markuu san oo kale taxwiil u samaynayo inuu ku joogsado halka sanadku isugu imaanayo oo suuradan oo kale waxay dee caadadiisu ahayd inuu yidhaaho xadaثna yaحya بn yaحya qaala akhbarana abu khaysamata can abi zubayr xa isagoon jaabir gaadhinay halkaasay ku kulmayaane marka dambena sanadkii labaad oo uu jaabirkiina raaciyay imaka waa kan markii hore ilaa jaabir buu gaadhay haddana abu zubayrki waa kusoo noqday uun marka waxay ahayd dee siin markii hore badnayd ama caadadiis iyo qaacidadiis ahayd inuu taa la yimaadeen qolooyinka kalena waa siday isticmaalaan oo halka uu isugu imanayo un ay ku joogsadaan lakiin tan wuxuu yeelay buu yihi un araada ziyadat albayani walidax horena waan usoo aragnay waa inuu sii cadeeyo unbu uguba yime lakiin saasay caadadii iyo qaacidadii ahayd hore marka muxuu yihi qaala jaabir baa yihi naha rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم aw nahaana macna waa tan inuu naha yidhi iyo inuu nahaana yidhi waa shaki mid kastaba faacilku waa rasuul الlahi slى الlahu عalيهi waslم can bayci samari midhaha iibitaankooda ayuu nahiyey xataa yatiiba ilaa uu fiicnaanayo macnaa waqtigii uu fiicnaanayo lagu intifaacayo ama la cuni kar ilaa uu gaadhayo xadaثna أحmed بن cثmaan الnawfariyu qala xadaثna abu caasimin xa وxadaثnii mحamed بn xatim wlfd lahu qala xadaثna rawxu qaala wuxuu yihi halka mala nisqooyinka qaarkood hadday idiin dhacday qaala baa dhacdo dee waa rawx iyo abu caasim baa loo jeedaa halkan se qaalo keliya taalo dee rawxun baabay noqonaysaaye iyada nafteeda kalaan buu nawowi halkan kuba leeyahay nisqooyinkii san baa dhacday meelahan oo kale waxa room buu leeyahay qaalaa in la yidhaaho riwaayadii kale abu caasimna meeshan bay laba socotaa waa suurtagal imika halkan inuu qaale wuxuu yihi horena waan usoo sheegnay taa walow nawi kalaam yar dheer buu ku leeyahay oo sidanaa faa'iido badnaan layd uu leeyahay inuu malaa lafdiga leeyahayba rawxo sidaa daraaddeed uu isaga saaxiba lafdiguba gaabsaday way ka dhacdaa muslim kolla qaala uu yidhaha kolla qaala uu yidhaahay xadaثna zakariya bnu isxaaqa qaala xadaثna camr bnu dinaarin anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam rasuulki ilaahay uu nahiyey can bayci samari xataa yabduwa صalaaxu waa lafdi keliya un baaba inagu soo noqnoqonaya xadaثna mحamed بn الmuثنى وبn bashاari qala xadaثna mحamed بn jaعfari qala xadaثna shucbaة can camri bni murata can abilbakhtariyi abulbakhtarina horeynu usoo maraan filaya waa nin hiqa saciid ibnu cimraan ama ibnu abi cimraan ama ibnu fayrus la yidhaaho oo dee kollay nin taabiciyana weeyo qaala wuxuuhi ninkaas saaltu bnu cabaasin baan weydiiyey can bayci nakri maaha geedka oo dhan oo la iibiyo taasi iyada dee geedkiibaa uu tabac u yahay waana taabic oo imaka midhahan la diidayo marka aanay bislaan in la iibiyo kelidood weeye haddii geedkii lala iibinayo iyada markaa yahbutu tabacan ma laa yahbutu istiqlaalan qaacidadii baa imanaysa oo isagii buu raacayaa xukunka geedkaa leh laakiin marka iyaga gaar loo iibinayo arrimahan imanaya marka hadal ma imanayo waxa weeya marka waa hamarkii ama timirtii baa la iibinayaa geedkii isagaa iska leh faqaala wuxuu uhi nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيهi wasalam can bayci الnakli wa can bayci samar الnakli xataa yaأkula minhu faacilkiaa iskama qadarin yakula minhu saaxibu waa ruuxii lahaa ilaa wax ka cuno ujeedadu waqti uu bislaado wax laga cuni karo uu gaadho aw yukala amase yu'kala minhu lagaba cuno ficilkao majhuul binaysan way وxatىa yuzana ilaa la miisaamo qaala marka abulbakhtari ba wuxuu yihi faqultu waxa hi ma yuzanu waa maxay ma see loo miisaamaya midhiba geedkay ku sugan yihiin faqaala rajulu cindahu nin ibnu cabaas agtiisa ku sugnaa baa yidhi dee ibnu cabaasna hadalkii muu inkirin oo waa isagii waa loo idaafayn karaa markaasoo waa taqriirkiisii xataa yuxzara ilaa la qadaro kharsigii weeyo dee markay timirtu ay waktigii bisaamiisay gaadho ayaa si dadkiina ay wakti ugu helaan waxoodii ay isaga sii inti u intifaaci karaan xaqii zakadna aanay u lumin ayaa la tegi jiro waa la qiyaasi jiray inta ka imanaysa waa taqdiir bayad xasri baa la odhanaya ama kharsi bal markaa taasoo kale ilaa la qadaro dee waxaa la qadarayna waa wax la miisaan usoo badaba wey taas buu nin iigu fasiray xataa yuuzana bi alfaadi waan siraacinaya kolo du axaadiiani ay macno keliya leedahay walow asxaab kala duwan ay warinayso xadaثna abu qurayb mحamed بn اclاء qaal xadaثna mحamed بn fudayl عan abihi عan abi nucmin magaciisa cabdالرaحman baa la yidhaah in xag hoose ii dhacday huwa biskan اcayn bila ya bacdaha wasmu cabdالرaحman kama fi taqrib taqriib sida ku sugan mat sharaxa ay igu sugan tahay waana hadal dee taqriib kolley nawowi ma garanayo taqriibkaas uu celiyey hadduu nawowi hadalkii yahay haddaanay wax dhex galay kitaabkii aanay noqon taasna wakti bal inaan aada ugu rogrogo umaan helin oo kama fi taqriib taqriibkana uu tilmaamaya ibnu abi nucmi taas yidhi ee kitaabka magacaa leh oona uu sheegi karo imika oo dee weliba kitaab dee taraajim iyo rijaal ah oo magacaa le ma garanayo taas haddii taqriibkii xaafid yahayna waa kitaabka dambeeya waxay noqonaysaa jumlo muqxamo ah oon kitaabkii kamid ahayn oo raacday laakiin waa wax bal in nusqooyinkii in laisla wada eego hadday tiina saasaa idinta idintalana waa safhada ugu dambaysaa bay noqonaysaa waxaa la arkaa bal wakti kale an eegi doonaan iska wada horte laakiin bal ibn abi nucmi cabdiraحman can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa tabtaacu ha iibsanina ahimaarayne labada qoleba waa loo diidaya ka iibinaya ka iibsanaye xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa salaaxeeda iyo wanaageeda uu muuqdo salaaxeeda uu muuqdo xadaثna yaxya ibnu yaxya qaal akhbarana sufyaanu ibn cuyaynata can zuhriyaxa waxadaثna ibnu numayri wazuhayr ibnu xarbi walafdu lahuma qaala walafdu lahuma lafdiga malahaa ma laha sufyaani labadan dambaale waxa weeye yaxya ibnu yaxya ma laha waxaa le ibnu numayr iyo ibnu xarbi oo sufyaan kaba warinaya qal xadaثna سfyaan qal xadaثna الزhriy عan salim عan iبn cmr أn النabiya slى الlahu عalيه waslm naha can bayc الsamri xatىa yabduwa صalaaxu wa can bayc الsamri bالtamri eeg taa hore waa intii xadiiskuba baabku inoogu baabaysnaa maxaa la socotaa in hamarkii waa rudabkii iyo midhihii geedka saarnaa timir timirtu waa mar dee markay geedka saarantahay tamirba lama yidhaaho dee rudab iyo balx iyo waxyaale iyo busriyo buu noqonaya marka dambe engegtee la engejiyo ayay timir noqonaysaa waa rudabkii masalan ama midhihii geedka saarnaa in lagu iibiyo timir taas uu nahye taas baabka kan ka dambeeya ama cashar kan ka dambeeya ayay umuuraha basdinteed inooma imaan saa iyada imaka intaa ma sharxayno qal bn cumara ina cumar ba wuxuu uhi waxadaثna zayd bnu haabitin baa noo waramay waa saxaabi saxaabi ka warinaya ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay rakhasa fii bayc اcaraaya isagoo diiday oo dadka u diiday in rutab iyo timir laysku iibiyo in laysku diiday isagoo taa nahiyey ayuu haddana alcaraaya oo jamcu cariyatina ayuu si gaara u ruqseeyey maxay caraaya tahay iyo taas waaba casharka kan ka dambeeya taasaan laba sugaynaa intan iyada halkan kitaabka ama caawa ma taabanayno waayo hadalkoodii iyo dee umuurahoodii ayaaba iskaba badnaan kara zaad bnu numayrin fii riwaayati muxuu yihi an tubaaca rukhasa fii bayc lcaraaya an tubaaca ficlanna waxa weeye bayc lcaraaya waa rudab iyo timir baa laisku iibinaya laakiin nahyigaa horaa laga soo reebay waa qeyb lagama soo reebaya waana qadar muxadada taas in la iibiyo taa iyada wuu ruqseeyo waa ruqso shaygii caziimadaha waa shay ee waa ruqso dadkii dee baahi markay timid dad loo ruqseeyey وxdثnي abالطاhر وxrmlة ولفظ بxrmlة qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhهاب qال xdثnي سعيد بن المسيب وأbو سلمة بن عبدالرحمن أن أbا هريرة qاaل qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi ba wuxuu yihi laa تbتاacu ha iibsanina ثمرa midhhi xatىa yبduوa صلاaxu ilaa wanaagiisu muuqanayo وlaa تbتاacu ثمرa ha iibsanin oo waa rudabkii iyo midhaha geedka kuma sugnaa ama xataa haddii lasoo gooyuu rudab yahay bitamri timir ha ku iibsanina taas ee alcaraayana waa lagaba soo reebay qaala ibnu shihaab ina shihaab baa wuxuu yihi waxadaanii saalim ibnu cabdillahina markii hore wuxuu kaba maqlay saciid iyo abu salama o abu hurayre kama warinaya xadiidka naftiisa oo kale saalim ibnu cabdillahi ibni cumar baa can abihi can nabiyi sala allahu calay wasalam milow kan mid laba mida sawaan iyagoo iskuba mida ayuu igaba warramay baabka alxamdu lillahi tacala waa inoo dhammaaday waayo waa axaadiid keliya alfaadooda iskuba dhadhoweyn bal maalan markaas xukunku baan yar tilmaamayna laakiin arrin yaroo kolley faa'iidana ay laba socotoona uu leeyahy lafdigii yazuu buu qabanayay markaasaa wuxuu soo naqliyey yazuu halkan in laguba dabdiyey barhkoodna markaa dalooyinkii luqada ayuu kuwa iyagu yihi zaha yazuu baa la odrhanayaa iyo kuwa taa diiday oo azha yusi baa la odrhanaya lama odrhanayo kuwa labadiiba soo wada naqliyey buu soo naqliyey hadal dheer oo markaa uu baabku bilaabmo uuna halkaasa markuu yesu qabanayo markaasaa wuxuu yidhi aqwaashii ahlucilmigu bal meeshii saasay tahay kuwa zahaa sugaya iyo oo azha aan sugayn oo markaa doonaya in yazu la yidhaha sanaan sooba akrinay iyo kuwa azha sugayo le zaha yasu meesha ma taalo oo in la yidhaaho markaa la akriyo xadiidka xataa yuzhiya taa laba yidhaaho iyo kuwa bal matalan dee labadiiba suga marka wuxuu leeyahy hadalkoodii waxaa inooga soo baxaya labada xaalaba way banaantay azha yasu iyo azha yusi waana bal haddii aanay cidi garan dee waa ziyaado siqa xaggeeda kaba timi oo maqbuul oo hadal buu raaciyey ninka soo naqliyo shay dadkii kale dee aqoonta la lahaana aanay garan laakiin isagii waa naqliyey waana garanaya dee waan kaba aqbalayna idaa kaana hiqatan marka bacda luqawiyin waxay luqawiyiintii kale inkireen hadday inoo soo naqliyaan hiqana ay yihiin waxay noqonaysaa man xafida xujatun calaa man lam yaxfad say odhan jireen waan kaba aqbalayna bal laakiin mid baan ideer odhanaa si aad dee tadriibna idinku noqoto dad kasta loo helo bal haddii aan de wax yaroo yar irshaadana idinsiin kara markaa dambe aan idinsiine wuu yihi halkan dad badan buu tiriyey qaala bnu lacraabi waa yidhi qaala alasmaciyuna wuu yihi haddana xakaahuma abu zaydin buu yihi khaliil bal isagana waa yihi khaliil khadaabi baa kuma sugan jawhari baa ku sugan ibn lasiir baa kuma sugan dad dhan buu soo ururiye laakiin dadkao dhan idinma waadirayeen magacyadoodi iyo tarjamadoodi idinkuma sugne bal aan hadda waxaa dhici karta inay wakti dheer idinkama qaato san oo kale laakiin marka dambe wax lasoo helo ayaa bal dee siyaalaha ugu sahlan ee dadkan loo baari kariyo meelaha madinaadka aan sheegi doonaa biidn illahi tacaala waxaa soo eegtaan ibn alacraabi ninkan magaciisa oo dhan iyo dee bal waktigii u dhintay ama tarjamadiisa oo kooban asmaci waxaan filayaa qorooyinkiina xataa tacliimka joogay dee waabaayin malaha berigaa waan sheego asmaci waa nin isaga abu zayd oo laga yaaba inuu kasii wada qaabilsanaado ninkaas waana dee imaamka raggan la simanay abu zayd iyo ninka ibnulahiir oo saddex ibnulahiir weeye dee keebuu yahay ninka hadalka lihi ama jawhari iyo bal khaliil iyo aan iskaba dhaafe waa ibnulahiir oo saddex walaalaha jira ibnulahiirna la yidhaaho dee nin baana hadal kale weeye marka kaasi keebuu yahay magaciisa oo dhan iyo taas oo kale ama kutubtiisa wax laga tilmaamo ibn alacraabi ninkan la arkay inuu kitaabka kuwa soo noqnoqdo ama kutubtaa kale mar luqo la joogo ama waxa kale la joogo iyo asmaci alasmaci iyo abu zayd afartoodaas bal soo yar eega kolley habeenka sabtida markaan cashirka bilaabayno ayaan insha allahu tacaala wixii a soo heshaan haddii bal markay taas oo kale meelaha yar madinaadka iyo hababka loo baadho markaa dambaan insha allah de idinku horta a wax laba timaadaan taasi waa xagga magac oo kale wax saas imaka dhaafsan maaha axaadiisii iyada imaka ta inooguma sugan waxa weeyaan imaka midhihii iyadu markay intay curdinka yihiin inta aanay adagu waktigii lagu intifaacaye dee loo qastayey bee loo beeranayay aanay gaadhin iibkoodu inaanu ansax ahayn sharcan waa marka midho un la iibinayo taasba wey sababtu maxay tahay waktigan aafo kamay nabadgelin inaanay bixin baa suurtagala inay daataan baa suurtagala inay wax ku dhashaan oonay midhihuba bixin marka waktigaa haddii la kala iibsado oo saas rasuulka ilaahayna madiinuu yimi iyagoo intay sii kala iibsadaan taas marka dambey midhii bixi waayeen is wada haysta way isulaba yimaadeen markii dambea rasuulka ilaahay wixii uba diiday kaba joogsaday waxaana uu rasuulka ilaahay sheegay bal ruuxii haddii midhihiba ay bixi waayaan kan midhaha iibiyey geedka lahaa muxuu bima yastaxilu maala akhiih walaalkii maalkiisii ne wuxuu ka helay ma jirto lacagun buu kaba qaatay waa ma waxa weeyaan wax uu siiyo isaga xaggiisii uu ka helay ma jirto ma waan kaa iibiyey unbuu ku banaysnay wuxuu ku banaystaa ma jirto waxay meeshii noqonaysaa inuu xoolihii walaalkii shay baadila kuba cuno marka isaga taas baa loogu diidayaa kii kale iibsanayeyna dee eeg waxaanu hubin marka uu iskaba iibsado xoolihiisiibuu dayacaya isagaa tan kana xaaraan buu cunsiinaya xoolihiisiina idaacatulmaal la dee waa tii laynooba diiday se baa labadiiba loogu diido arrinku waxa weeye waxyaalahan oo dhan waa wax muran iyo khilaaf waktigaasna way jireen uu kaba imanayo markay bixi waayaan markay nuqsaamaan markay waxyaalo kuba yimaadaan shareecadii haddaba wax alla wixii nisaacu kaba imanayey wixii muranku kuba imanayey waxay ka dhalanaysay dad kale xoolahooda in baadil lagu cuno iyagoon wax muqaabilaba helin shareecadii ee waa maslaxadii dadka way joojinaysaa waanay manciyaysaa bal taaba weeye culimadna markay leeg shardulqadcigan uu soo dhigtay haddii wixii isagoon bislaan ay ku heshiiyaan inuu goosanayo imaka ee midho uma jeeda ruuxii markaa iibku waa ansaxaya haddii bal matalan wixii oo bislaaday la iibiyana ee waa siday axaadiista tahay mafhuumkeedii oo kol haddii waktigay bislaanayeen yaa laba goyna uu iibsado markaasa inta badan aafadii way ka nabad galeen inta badan way badbaadeen oo caahadii ku timaadaa waa naadir saa daraaddeedna markaa iibkii uu ansaxayaaba haddii geedkii la raaciyo oo geedkii ama dhulkiiba lagu iibinayana markaas waxani waa tabac wax loo jeeday ma aha markaa iyadna iibku waa ansaxaya xataa dee midhihii lacag haba kordhiyeen ama dhirtani ee bal matalan waa naas ama can sumbuli xataa yab yabdo yabyada waxay culimada dee caamadooda ama intooda badan ay leeyihin waxyaalahan iyaguna xubuubta ah oo wakti iyaguna ay adkaadeen oo dee waktigii iyagaba nafcigoodii uu gaadhayay adkaadeen caddaanta waxay kaba dhigan tahay waa laftigii dee marka hore malaha uu curdikayo waa jilicsan yahayba laakiin markay adkaadeen waktigay bislaaniyeen la gaadhay markaasaa la iibin karaa laakiin inta intaa la gaadhin lama iibin karo kolley shaaficiyada agtooda oo kale tafsiil bay geliyaanoo waxa haddii xaqigiisu uu daahir muuqda yahay oo la arkayo oo san dee shaciirkiiyo durada oo kale iyo adigu bal wax la arkayo uu yahay xabaadkiisa la arkayo kol hadduu adkaadu waktigaa gaadhay waa la iibin karaa bay leeyihin laakiin wuxuu hadduu qarsoon yahay oo xabaadkiisani qashri ay ku qarsoon yihiin oo marka la tumo uun ama wixii dee taas muuqanaya uu yahay aanay iyada taasi aanay gaadhin iyada qowlkooda jadiidkaa ama labada qowl qadiim waa sida qowl culimada kale laakiin jadiidka ahaa waxaa xabadiisu ay qarsoon tahay in kastaba waktigii ha gaadho waktigii lagu intifaaciyo haba gaadhee wixii waa waxaan xabaadkiisii la arkayno ibku inaanu ansaxahaynba laakiin bal akar alculamaa bal qowlkoodu taa hore weeyo marka waktigan ama xataa yashtada ha laga cabiro ama xataa yabyada ha lagaba cabiro waa macno keliya waktigaa xabi adkaaday waktigii lagu intifaaciyo gaadhin de dadkaa ayaa garanbe ayaa markaa iibka ansaxay inta ka horeysayse laakiin iibkeedii haddaan nin bal ujeedo ahayn oole iibgo aanu ahayn taasna dee way ansaxaysaa nin midho ujeeda hadduu yahay ma xubuub ujeeda iibkaasi ma ansaxayo weeye lakin haddaan loo jeedin taas oo loo jeedo inuu iska gooyo ama xoolayo uba dhigto iyada markaasna dee maqsuud maaha iibka waa kuba ansaxaya bal umuuraha halkanna weeye nahal baayica walmushtarina waataan macnaheedii sooba sheegnay waxaanu halkan inoo celinayaa wuxuu leeyahy mas'aladan furuucdeeda aad bay uba badan tahay ujeedooyinkii waaweynaaye ama ay lahaydna laba kitaab buu tilmaamay uu leeyahay rawdat daalibiin iyo sharx muhadab kuwaasaan jumal noocyadan kaba mid iyo axkaamta umuurahan kaba mida ku caddeeyu leya waa si halkan kaba badan bal ninkii rabaana waa u laami karaa wey wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allah